kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan cillaansaarka buskud samaynta xalwo karinta iyo sidoo kale samaynta noocyada kale ee macmacaanka waa xirfado aanay gabdho badan oo soomaaliyeed iskuul u tegin haddana wax weyn ka taray noloshooda iyo tan qoysaskooda gabdho badan oo maanta ku shaqaysta xirfadahan waxa ay kala yimaadeen guryaha hooyooyinkood haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan ayaan ku waraystay aanise caddey oo soomaali badan oo deggan gobolka virginia ee dalka maraykanka ay ku barteen cillaansaarka iyo samaynta macmacaanka waxayna ka sheekaynaysaa sida xirfaddii ay ku soo baratay gurigii waalidkeed ay u anfacday markii ay timid qurbaha anise ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee laanta af soomaaliga ee v o eda bal waxaad sheekada igu bilowdaa macmacaanka aad samaysid iyo cillaanka aad saartid waxaa sameeyaa macmacaanka aroosyada markaa cilaanka u saaro macmacaankana waa iga dalbadaa buskudkii qumbihii wixii aroosyada la cunaayo oo macmacaan oo dhan buskudka qumbaha
shushumooga shushumooga haye a intaas qumba gashaati meeqa noocoo qumbaa u samaysaa dadka hal nooc hal nooc qumba gashaatiga u sameeyaa iyo shushumoogii iyo shushumoogii ha iyo buskudka waa gartay marka cilaankana cilaankan waxaa u saaraa iida aada horta aada iyo aada iida aaday cilaankay u jecel yihiin ilmihii kuli dadkii dhan waa jecel yihiin iyo maxaa la markay aroos jiraan markaasna waa saaraa marka iidda ugu mashquul badan laakiin maalmaha kalena oo aroose hadday jiraan iyo ayagana waa saartaa waa lagu imaadaa ha ha aad iyo aad aa lagu imaadaa waayahay aniso waxaad sheegtay in reer virginia dhexdooda ad caan ka tahay buskudkii macmacaankana ay caan kaa dhigeen inte intee kusoo baratay xirfaddan
soomaaliya anoo yar faamilkeena reer sheekh suufi cilaankay saari jireen gabdhaheena waaweyn marka waa jeclaaday inaan barto cilaanka cilaankiiyaan bartay markaas haddana waa soo baxnay waxaa imaanay nairobi isliyaa deganaa aad aan usii bartay marka cilaankii aad macnaha iscoolmaa sii gashay mise waxaad samaysay tababaro iyo aa qaadato dadkaad ka fiirfiirsato waa lagu sii tababaray
dadka walaalahii lag fiirsanayo iscool ma u aadin walaalahii lag fiirfiirsan jiray marka waa jeclaayba inaa cilaanka aan barto aan jeclaan jiri markaa yaraa waa gartay marka dhinaca macmacaankana dhinac macmacaanka hooyo habaryar iyo weligood samayn jireen iyagaan ka baranay marka adigana gacyara ahayd mar haddii aad caawinaysay taasna way ku saaciday ishaan oo a ka baratay iyo saacidaadii miya ha
markaas aad barbaranaysay inaad ku shaqaysatid maa ka fakeraysay mise waa iska jeclayd waa iska jeclaay markaan weynaadana inaan ku shaqaysta aan jeclaan jiray aan ku fikiraay waa gartay marka aad joogtay isliyo kale ma ku shaqaysan jirta cilaanka iyo macmacaanka ha cilaanka aad aad iyo aad aan ugu shaqaysan jira ha iyo macmacaanka kushaqay aroosyada waa la imaan jiray waxaa laiga imaan jiray gaarisa siyelo meel walbaa laiga imaan jiray markaa nairobi deganaa caananka ahaa wow marka marka cilaankaas aad saaraysay dadka ayagoo magacaaga wata may ku imaanayeen mise markay isla yimaadaan ay micnihii sidee dadka kugu soo aadi jireen magacayga qof dadkaa umariya magacayga igsoo qaadan jireen iyo teleefonkeyga markaasa islihii soo weydinaayeen gurigeyna imaan jireen marka meeshaasaad ugu marin jirtay meeshaa ugu marinaayo waa gartay marka haddana waxaad ku marisaa dalka maraykanka gaar ahaan gobolka virginia timid muddo intee lagaad virginian ku marinaysaa cilaanka iyo macmacaankan aad samaynaysa toban iyo toban iyo lix sano oo intaa virginia aan joogo marka waxaa ka warantaa aniso markaad nairobi joogtay sheekh suufi adoo yaray ahayd nairobi aa soo aaday haddana maraykanka gobolka virginia aad degan tahay marka sidey ku anfacday xirfadaas aad yaraantii gurigiina aad kala soo baxday iyo xaafadii ilaa aad soo dhooftay sidee ku sidee noloshaada wax uga tartay
wallahi alxamdulilah waxay waalidkeen iyo walaalaheen kusoo kusoo mareen anigana markaas sidaas aan jeclaha inaan barto oon ku shaqeysto weligee hamigey ahaan jirtay marka shaqo kaleba kama fekerin shaqo kale ma ka shaqeynin maya marka sidey kuu anfacday wallahi aada iyo aada ay anfacday waxaana waan ka samaystaa waxaana waan ku samaystaa ilmahayga mar vacation haddaan rabno ciyaalkayga waxay jecel yihiin wax walbaa ka samaystaa alxamdulilah maasha allah marka marka qoyskiina inay cilaanka saari jireen aad sheegtay ilaa sheekh suufi magaalada muqdisho xamar marka markaasna xirfad shaqo may ahayd mise hawl la yska bartay oo cilaanka iyo timadabista iyo inta badan guryaha soomaaliya dadka way bartaan marka ciddiina ma ku shaqaysan jirtay mise fofan ay u ahayd maya waa ku shaqaysan jireen boorkeera u furnaan jirtay cilaanka aroosyada dad caanay ahaan jireen aroosyada madaxda kulliay u marin jireen gabdhaheena waa ku shaqaysan jireen shaqo caadi oo ku shaqaysanayeen oo kale ahaad oo business wax walba ku leh waaw marka marka waxay kuu noqotay marka waa xirfad aad gurigii kala soo baxday oo aad kusoo dhex kortay waaye ha aan kusoo barbaaray markaas anigana meesha le ka qabta si wixii dadkayna soo samayn jiray anina markaasaas sidiiaa sameeyey hadda gobolkan virginia gobolka virginia oo hadda aad joogtid marka iidaha la gaaro waxaad sheegtay inay aada mashquul u tahay ha sidee dadka sidee dadka cilaanka raba oo dhammaantood inay wada iidaan raba sidee u kala maareysaa keligaa dad ku caawimaa jira mise keligaa waayo way keligaygaa sameeyo iyo gabadheeda yarista ay caabiso maxaa dhahaa laakiin waktigaa kala kala dheereeyey hal mar ma isla mariyo saddex maalina u kala mariyaa dadka micnihii maalintii oo kale tusaale ahaan haddaad wakti haysid meeqo qofaad u marin kartaa adiga wa ilaa labaatan qof labaatan iyo shan qof waa meeqo saacay markaas intaas kuga qaadanaysaa walla ilaa habeen subaxdii six haddaa bilaabo ilaa habeenkii one o'clock camal ay u qaadaneen cilaanka dadka nooca ay rabaan adiga maa u doora oo u xula nooca ay rabaan mise dadka iyagaa la imaanayo oo dhahaaya maaragtay qaabkaan iigu mari qaar iyagaa la imaado qaarna anaa u mariyo aa u xulo laakiin waxay u badan tahay dadka ani aa u xulaayo qaarkoodan bik sabray tusaayiin inaa u mariyo sabirkiyaa ugu marinaa isla exactly asigayaa u marinaa tusaale ahaan hadduu qofka sawir kuu keeno oo kale uu ku dhaho cilaankaan oo kalaan rabaa marka waa u marin karaa kuguma adkaato maya sidiyaa u marinaa ishaa ka fiirine horaa ka sameynaya ha alxamdulilah maasha allah marka marka tusaale oo kale hadda ciidahiia hadda toddobaadkan ciidiyaa la filayaa ilaa hadda imise qof aad u saartay oo ciidda kugu yimid arbacaday bilaabinay subaxdii marka liiska liis dhanaad haysaa oo reer virginia ah ha ilaa axadda aduu ilaahin karo marka ma kula tahay dadka hadda raba inay cilaansaarka bartaan oo kale inay tahay xirfad fiican oo aad kula talin lahayd inay bartaan ha oo xirfad fiican oo easy ah ay tahay oo gurigaaga aada joogtid oo wax walba aad qabsanaysid ciyaalkaaga aad ka ilaalisana aa ilaalisanaysid wax easy ah waaye maasha allah alxamdulilah marka adiga inta badan marka cilaanka aad saaraysid hawlihii gurigaagana waad wadataa haddana ha hoosheeda ha ha hoosheedana waa qabsan karaa wax walba waa ka samayska cilaankiina waa marinaa marka adiga dad dad aad tababartay ma jira adiga gurigaaga aad kasoo baratay reerkiina kasoo baratay dad hadda adiga kaasii bartay ma jira maya maya wax aniga iga barta ma jiro virginia maya
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd anise cadday oo soomaali badan oo deggan gobolka virginia ee dalka maraykanka ay ku yaqaanaan samaynta macmacaanka iyo sidoo kale cillaansaarka waxa ay ka warramaysay sida xirfaddii ay ku soo baratay gurigii waalidkeed ay wax weyn uga tartay markii ay timid qurbaha intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo